gacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxee raadiyaha simba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah al-shabaab ayaa la wareegay gacanku haynta deegaanada awdhiigle iyo beriire oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa rasaas ku furay dad shacaba oo ku sugnaa isgoys ku yaalla degmada howlwadaag ee gobolka banaadir faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal toos oo hadda ka socda deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka oo saddexda bishan uu ku baaqay madaxweynaha dalka ayaa maanta ka furmaya xerada afisyooni ee magaalada muqdisho kala aragtiduwanaana ayaa ka taagan cidda shir guddoominaysa shirka dowladda iyo dowlad goboleedyada ee maanta la filaya in muqdisho uu ka furmo madaxweynaha dalka iyo hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa lagu amray inaysan ciidamadooda la soo geli karin goobta uu ka dhacayo shirka wadatashiga doorashada dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay diyaarad looga hor istaagay inay ka degto garoon ku yaalla magaalada garacad ee gobolka muduga xildhibaano qaar ayaa sheegay in mar kale uu baaqan karo shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka oo maanta la filayo inuu ka furmo xerada afisyooni hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa lagu dhaliilay inay yihiin hogaamiya kooxeed la xidhiira ama xiriir toosa la leh al-shabaab ah siyaasiyiinta qaar ayaa la sheegayaa in ujeedkoodu ayaa loo sheegay in ujeedkoodu uu yahay siday u hor istaagi lahaayeen shacabka ku nool gobolka banaadir warar dheeraada ayaa laga helayaa weerar lagu laayay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo ka dhacay koonfurta soomaaliya qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta ayaa loogu baaqay inay dejiyaan xaaladda dalka si loo aado doorasho loo wada dhan yahay qaxootiga oromada ee ku sugan duleedka caasimadda ayaa dalbanaya in loo soo gargaaro waa in loo fidiyo gargaar bidi-aanidimo xilli ay soo dhowdahay bisha barakaysan ee ramadaan cabsi xoogan ayaa soo wajahday shacabka ku dhaqan deegaanada beriir ee caanoolo oo ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiisas horleh oo ku saabsan cudurka covid sagaal iyo tobanna dalalka reer galbeedka ayaa ka walwalsan in waqooyiga kuuriya si toos u isticmaalo hubka nukliyeerka oo laga qaadin cunuqabatayn saaran iyo maraykanka oo malaayiin dollar ku bixinaya dhismaha ciidanka militariga dalka yukrain oo xiisad kala dhexaysa rushya waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha abriil sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyagii oofisan al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku-haynta deegaanada awdhigle beriire oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose dhinaca kalena waxaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan dagaal hadda ka soconaya deegaanada ay al-shabaab sheegeen in ay la wareegeen gacan ku-hayntooda dagaalkan ayaa waxa uu ka socdaa deegaanada beriir awdhigle iyo weliba oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose waxauna u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab dagaalkan ayaa la sheegay in uu yimid kadib markii sida la sheegay al-shabaab ee weeraro dhowr jaha ay ku qaadeen deegaanada beriir iyo awdhigle ay ku wada sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxaana la sheegaya in al-shabaab ay la wareegeen deegaanadaasi ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose ee beriire iyo awdhigle saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanada weerarka ay ku qaadeen al-shabaab ayaa inoo sheegay in xalay ilaa saaka uu dagaal xooggan ka socdo deegaanada kaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab islamarkaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray labada dhinac saraakiisha oo aan si hoose ula xidhiidhay iyagoo aan la hadli karin walbaahinta sababa la xidhiidha dagaal ay ku jiraan ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in dagaalka uu soconaya laakiin aysan si rasmi u xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dagaalkaasi ka dhashay saraakiisha qaarkood oo aan la xidhiidhay ayaa si hoose uno- inoo sheegay inay arkayeen dad ka badan kontomeeyo dhimasho iyo dhaawac isugu jira kuwaasoo soo kala gaaray dagaalka tooska ee ka soconaya deegaanada beriiri iyo owdhiigle oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo gurmad ka ah ayaa la sheegay inay gaareen aduleedka deegaanada beriire iyo owdhiigle oo al-shabaab ay waa xalay sheegay inay dagaal kula wareegeen islamarkaana ciidamada dowladda ay doonayaan inay dagaalkaasi dib ula wareegaan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo dhanka kale aan la xidhiidhnay ayaa inoo sheegay in xaaladda degmada afgooye ay degan tahay laakiin saaka ay direen koonka waa kolonyo ciidan kuwaasay gurmad uga aadeen deegaanka beriire oo al-shabaab ee la sheegay inay la wareegeen saraakiisha ku sugan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa inoo xaqiijiyey in saaka ay baxeen ilaa dhowr ah da- gaashaaman waa ciidamo gaashaaman oo wata gaadiid dagaal oo ku sii jeeda deegaanada owdhiigle iyo weliba beriire oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose waxay inoo sheegeen in gurmad ay u aadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo ku sugan kana dagaalamaya deegaanada beriire iyo weliba owdhiigle oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana haatan warar soo baxaya ay sheegayaan in dagaalka uu soconaya laakiin ra- khasaaraha rasmiga aan la xaqiijin karin Sagaash- saraakiisha qaarkood ayaa waxay inoo sheegayaan in halkaasi inta badan ku la-deen shacabka ku dhaqan deegaanada weerarka ee al-shabaab ka geysteen ciidamada dowladda ayaa weeraro dhowr jiha waxaa lagu qaaday oo waa al-shabaab waxay ku qaadeen dhowr jihana ay uga qaadeen fariisimo ciidamada dowladda iyo amisom ay kaga sugan yihiin deegaanada beriire iyo awdhiigle war ka soo baxay dagaalyahanada al-shabaab ayay sheegeen in ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay saaka aroortii weerar ku qaadeen saldhiga ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose sida ay wararku sheegeen dagaal culus oo barbar socday qaraxyo waaweyn ayaa ka dhacay degmada owdhiigle iyo deegaanka beriire ilo wareedyo ayaa xaqiijiyey in gaadiida walxaa qarxa laga soo buuxiye lagu weeraray saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kadib waxaa xigay xo- weerar xoogan oo ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab dhammaan wixii gaadiid ahaa ee saldhigyada la weeraray ayaa yiilay ayay gacanta u galay al-shabaab waa sida al-shabaab ay sheegteen barahooda internetka ay ku leeyihiin waxayna sheegeen in gaadiidkii ay lahaayeen ciidamada dowladda dhammaan ay gacanta ku hayaan ayna kala wareegeen dagaalyaha waa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisom wararka ayaa intaasi ku daraya in weerar xoogan uu ka dhacay beriir al-shabaabna ay ku qaadeen sida ay sheegeen ujeedkoodu ahaa qabashada deegaanka beriire weliba deegaanada beriire iyo degmada owdhiigle oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose al-shabaab ayaa sheegay in ujeedkoodu ugu weyn ay ahaayeen inay la wareegaan deegaanka beriire iyo degmada owdhiigle ee ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose waxayna si rasmi ah war ka soo baxay taliska ciidanka xooga waa al- waa ciidanka al-shabaab ay ku sheegeen in ciidamadooda ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta labada saldhig ee dhabarka ka ji- waa s- ay dhabarka ku hayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisom al-shabaab ayaa barahooda internetka waxay ku soo qoreen inay gebi ahaanba saaka gacanta ku hayaan deegaanada beriire owdhiigle iyo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose waxay sheegeen in ay weeraradaasi iyadagu ay sheegteen iyadoona haatan ay ku jiraan saldhigyada waaweyn ee ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose al-shabaab ayaa war ka soo baxay waxay sidoo kale ay sheegeen in al-shabaab ay weerar saldhigga ay ku qaadeen owdhiigle beriire waxayna sheegeen in ay ku dileen sagaali saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo weliba kuwa amisom oo ay ku lahaayeen deegaanada beriire iyo weliba degmada owdhiigle oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu soo gabagabeeyey war dhow- war dhowaan ka soo baxay oo ay ku saaciyeen barahooda internetka ay ku leeyihiin al-shabaab wararkii u dambeeyey dagaalada ka soconaya degma deegaanada owdhiigle iyo weliba degmada ba- waa waa deegaanada bariire iyo degmada owdhiigle oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay haatan sheegayaan in dagaalka uu weli soconaya ciidamada dowladdana ay ga- qaarkood ka mid ah gobolada soomaaliya ay gurmad uga soo aadeen deegaanada ay w- dagaalka uu ka soconaya kuwaas oo al-shabaab la sheegay in weerar gaadma ay ku qaadeen waxay saraakiisha haatan inoo sheegayaan in dagaalka uu soconaya laakiin aysan haatan si rasmi ah u shaacin karin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka ayaa waxaa si aada u waa si gaara u geystay dagaalyahano al-shabaab oo inta badan weeraro ka geysta gobolada soomaaliya wixii wararkaasi ku soo kordha ee dagaalka u dhexeeya waxaad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan wararkeenna dambe iyo barnaamijyadeenna dambe waxaan idin socodsiin doonaa xog walba oo ku dahsoon dagaalka sida uu u soconaya halka sida gaarka uga soconaya waxaa ka jira in al-shabaab ay gacankuhaynta ay la wareegeen deegaanada ay sheegeen inay la wareegeen oo awdhiigle iyo weliba beriirle ee ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose dadka shacabka oo ku sugan deegaanada owdhigle iyo beriire waxay noo sheegayaan in saaka aysan ka bixi karin halka uu dagaalka ka socdo aysan ku jarmaadeen waxayna sheegeen in ah haddii ay baxaanna dagaalka uu si toos u socono ay haleeli karaan xarbada xabadaha iyo weliba een hubabka tooska ay isweydaarsanayaan ciidamada dowladda iyo weliba een rag ka tirsan al-shabaab oo ku jira gudaha saldhigyada deegaanada beriire owdhigle oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose shirka dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka oo saddexda bishan oo maanta ku beegan ayaa ka furmaya xerada avisioni ee magaalada muqdisho dhinaca kalena kale duwanaan siyaasadeed ayaa ka taagan cidda shir gudoominaysa shirka dowladda iyo dowlad goboleedyada oo maanta la filayo inuu ka furmo caasimadda dalka faysal cabdi faarax ayaa wararkii u dambeeyey shirka muqdisho maanta ka furmaya isha ku haya isagaana faahfaahinaya iyadoo dhowaan uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ugu baaqay inay shir isugu yimaadaan madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa haatan wararku ay sheegayaan in diyaargarowgii ugu dambeeyey uu socdo oo shirkaasi sidii uu ka furmi lahaa maanta oo sabti ah shirka ayaa waxaa isugu imaanaya dhammaan shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana shirkan uu yahay mid lagu gorfeynayo arrimaha doorashooyinka khilaafaadka ka jira iyo sidii xal looga gaari lahaa waxyaabaha ugu badan ee walaaca xoogan laga muujinaya inta uusan maanta furmin shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa uu yahay ajendaha shirkan cidda shir gudoominaysa iyo dhinaca amniga cid sugaysa shirka maanta u furmaya madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxaana jira kulamo saacadihii ugu dambeeyey dhacay kuwaas oo looga hadlayay arrimaha walaaca xoogan laga muujinayay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa aqbalay inay ka qayb galaan shirkan waxaana ay dalbadeen in qodobada ay ka midka yihiin ajendaha shirka cidda sugaysa ammaanka iyo qodobo kale oo ay markaasi sheegeen in loo baahan yahay in caddayn looga muujiyo islamarkaana ay doonayaan si ay shirka uga qayb galaan ka hor in loo baahan yahay in qodobadaasi war rasmi ah laga soo saaro kulamo saacado badan ay qaateen guddiga amniga ee ka kala socda madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa uu saacado badan qaatay islamarkaana ciidamada amisom mas-uuliyiintooda ayaa ku jiray shirka iyadoona looga wada hadlay cidda sugaysa ammaanka shirkan waxaana laga soo saaray qodobo dhowra oo ay ka mid tahay in ammaanka hoolka teendhada oo ay ka dhacayso shirku in markaasi ammaankeeda lagu wareejiyo ciidamada amisom islamarkaasna ay ammaankooda sugaan waxaa sidoo kale qodobada eh, guddigu ay soo saareen ay- la sheegay inay ka mid ahaayeen in guddiga ay markaasi muujiyaan in markaasi gudaha teendhada aan lala geli karin askar hubaysan oo wadata hub muuqda iyadoona sidoo kale la sheegay in loo baahan yahay in dhammaan madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada aysan ciidamo gudaha ula gelin islamarkaana ay ciidamadu joogaan banaanka teendhada afisioni oo uu ka dhacayo shirka u dhexeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada kaasi oo maanta oo sabti ah la filayo inuu uga furmo gudaha magaalada muqdisho gaar ahaana teendhada afisioni oo aan ka fogeyn garoonka aadan caddo ee muqdisho waxaana jirta in markaasi weli haatan ay jiraan arrimo dhowr ah oo dhanka amniga iyo arrimo kale oo lagu muransan yahay islamarkaana ay jiraan in weli gunuunuc iyo sidoo kale isku raacsanaan aysan ka muuqan waxaana la tilmaamay in loo baahan yahay in arrimahaasi ay walaac xoogan ay ka muujinayaan qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ka aragti duwan madaxda dowladda federaalk soomaaliya beesha caalamka ayaa si weyn iyadu u cadaadinaysa sida wararku ay sheegayaan madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada waxaana ay ku cadaadinaysaa sidii shirkani uu u dhici lahaa islamarkaana xal waara looga gaari lahaa iyadoona la tilmaamay in madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada loo sheegay in loo baahan yahay inay kulankan wada qaataan islamarkaana ay ka soo saaraan shirkan qodobo dhowr ah oo la isku raaco iyo in hore loo socodsiiyo arrimaha doorashooyinka madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa muddooyinkii dambe ku muransanaa arrimaha doorashooyinka waxaana gebi ahaanba istaagay oo cakirmay in dalka ay doorasho ka dhacdo islamarkaana saasaantii iyo waxyaabihii socday ayaa gebi ahaanba noqday kuwo aan hore u soconin waxaana sidaasi uu kusoo faragelisay wakiilada beesha caalamka islamarkaana sheegay in si deg deg ah loo baahan yahay in arrimahan xal looga gaaro iyadoo ay baaqdeen kulamo iyo shirar dhowr ah oo ay isugu imaanayeen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka maanta oo sabti ah ayaana lagu wadaa in ay kulanka ay markaasi madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada uu qabsoomo hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa lagu dhaliilay inay yihiin hogaamiye kooxeedyo xiriir la leh al-shabaab hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland oo la sheegay inay diidan yihiin shirarka ka furmaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo laga cabsi qabay in maanta ay ka baaqsho ama ay ka baaqdaan shirka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo saddexda bishan oo maanta ku beegan oo ka furma xerada afisioni ee magaalada muqdisho mid ka mid a siyaasiyiinta sida aadka u ilileeya siyaasadda soomaaliya oo la hadlay warqabadka idaacadda simbe ayaa eedeyndooda oo xogan waxa uu horeyn usoo jeediyey hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed mudoobe ayuu sheegay inay yihiin hogaamiye kooxoodyo xiriir la leh dagaalyahanada al-shabaab waxa uu sheegay inaha ujeedkoodu uu yahay siday isaga horkeeni lahaayeen shacabka ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya
deni waa talle kooxeed axnimadooda waa talle kooxeed ninkan musabixi waa talle kooxeed waxa la soo doortay ummadda dooratay ma jiro oo si daacada u yimi oo re- loo- oo raglaara axmedulada iyo deni baa kulka caddee haddee anigu waxaanba qabaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare inay hogsa jilicsan yihiin oo nabadoonnimo ku shaqeynaya ay yihiin waan intaa idaacadaha waan ka hadalaa siin baan ka hadalay war dadkan qabta war xitaa siyaasi farax macalinayaad oo aan soomaali ahayn oo kenyahana baa cadeynaya oo war dadkan waa inkaar baa ku dhacday dadkan siisaga gala been weye maxamed cabdullahi farmaajo dowladnimo soomaaliya wuu la rabaa waa wax cadaana anigu ma yihin gaalnimay kuwada joogaan madda ilahay inaa ku dhex martaa kama aha tuulo wallahi kama xukumo tuulo wallahi hal tuulo wallahi kama xukumo kama shaqayso wuxuu doonayaa waxa aanu helahayn buu doonayaa reer koonfur koonfur inaanay degin garowana shidnaato oo ay dalka soomaaliya garowa looga taliyo caasimada dalkan laga guuro dekadii weyne ee caalamkana iyo madaxii ummadda soomaaliyeedna laga guuro oo baxii shalay oo kale uu qaxyo ayuu doonaya siciid cabdullaahi deni odayaal baa xildhibaana niman la yidhaahdo meel geeya nimankaa waa la iibsadaa waa dukaanka moobilada gada iyo dharka gada weeyaan ma garat baarlamaanka puntland waa waa dukaan dukaan weeye maalinba ninkii la doonaya in la cayriya loo adeegsadaa lacag baa la siinaya ama imaradaa laga keeno ama mas-uulidaha laga keena meel kastaa laga keena sidaas baarlamaanku horta baarlamaan ma aha waa dukaan dukaankaasaana noo keenay anagu dad aanuna ga- ognahay oo tuugya ah
dhinaca kale siyaasiga oo sii hadlaya ayuu eedeyn kulul si agaara waxa ugu soo jeediyey siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamullo garowe waxa uu ku sheegay inuusan maamulin maamu- waa maamulka puntland oo inta badan ay gacanta ku hayaan sida uu sheegay argaxiso ay amar ka qaataan dowladda s- waa maamulka puntland isaga hogaamiyo siciid cabdulaahi deni ayaa la sheegaa in lagu amro inuusan ka bixi karin magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland waxaana la sheegay in muqdisho marka usoo duulayay in lagu amray ama uu amar ka qaatay koox la sheegay inay tahay argagixiso oo ka dagaalanto maamulka uu hogaamiyo puntland waxauu dhinaca kale siyaasigan sheegay inuusan shirka maanta wadatashiga ee doorashooyinka dalka uusan dhici karin khilaaf horle uu kala duwanna uu soo kala dhexgalay hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland iyo weliba maxamed cabdulaahi farmaajo waxauna shirku sheegay in mar kale uu baaqan karo shirka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo maanta la furma- oo la filayo inuu ka qabsooma xerada avisioni ee magaalada muqdisho
muqdisho ay ka guur ahaato muqdisho inay ka guur ahaato aanay degin bay doonayaan in badan baan ka hadalay baraha bulshada waxaan manayaa hotel fanaag maantinayso raggii naga duubayay kamid baa lahaydeen waa nala diiday ma tegi kartaan baaba nala duubay wallaahi nabadoonnimay ku shaqeynayaan nimankaas iyaga xumaan ma rabaan waxaan ka aaminsanahay shilgistan fadiya inta goobada uu ka kacay kamuu kaceen inta jeere uu tanaasulay muu tanaasuleen markaan si kale kugu dhigo doorashada soomaaliya haddeeto waxaan odhan karaa farmaajo iyo labada nin ee deni iyo yaxmedoodo ayay ka socon laadahay haddii la doonayo doorasho soomaaliya inay ka dhacdo maamul goboleed badan jirana baarlamaankii makeena la odhan lahaa kuwahooda iyo sanaagha lagu kala qabtaa la odhan lahaa gaalkacayaa lo inta majeerteen waxaa la odhan lahaa mudug ha lagu qabto gaalkacayo kuwa doorashada si fudud oo simbalan ay dhici lahay way jirtaa arrintaas xaqiiqo weeye waa aaminsanahay waxaa eg waxaa uu leeyahay waxay uga socon lahay hadduu goboleed gobol walba intii aan nabadgelyo ka jirin muqdisho lagu doorto inta ay nabadgelyo ka jirtana nabadiisa nabadgelyaa lagu doorto bay u socon laada waxa uu leeyahay ereyga siciid cabdillahi deni oo ogyahay cid alla idin xukumo oo tuuga oo imaan laawo ah oo imaana ku carsaadinkuwa ayuu war ka sugaya leeyahay kenyala iyo axmed madoobe waxaysan doonaysaa magaarka inay waxaysan doonaysaa inay diido magaarka meelo daboola ka eg ma garan anuu shibrayo haysta waan u arkaa kaasina kuwii horan buu la mid noqonaya saasaan aaminsanahay nimankan dee imaaraadka carabaa le jooga ha naga tegina lacag baad naga qabtaan waxaana adduunka intaa la ganacsiyay ku leeyihiin ganacsiyadoodaa la xanibayaa imaaraad dubaay ku leeyihiin sidaana jubbaland baad leeyihin waxay ku digayaan danta imaaraadka carabta kuma jirto in soomaaliya heshiiso waxaa loogu yeerayaana waa aynu heshiino
si kastaba siciid cabdulaahi deni axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ujeedkooda lagu sheegay inuu yahay in dagaal ay ka qarxiyaan magaalada muqdisho ayna iska horkeenaan shacabka ku dhaqan gobolka banaadir iyagoona si aada u dan- doonaya in dagaal ay ka qarxiyaan muqdisho kadibna ay u duulaan magaalooyinka kismaayo iyo garowe ay kala maamulaan labadaasi maamul ee puntland iyo jubbaland isku soo wada duub shir u dhexeeya wadatashigan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka khilaaf uu hareeyey ayaa maanta la filaya inuu ka dhaco xerada afisyooni ee magaalada muqdisho kaasi oo u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyadoo looga hadlaya khilaafka hareeyey hanaanka doorasho ee dalka qaxootiga oramada ee ku sugan duleedka caasimadda ayaa dalbanaya in ge- waa loo fidiyo aan la soo garab gaarana xaalad bini-aadinimo daran ay ku haysato duleedka muqdisho xilli ay dhowdahay bisha ay barakeysan ee ramadaan iyadoo duleedka magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin qaxooti oromaa oo aada u tiro badan ayaa waxaa kasoo yeeraysa qayladhaan oo ku sugan naftooda inay halis ku jirto inay baaba-aan gebi ahaantooda mid ka mid a haweeney haweeney ku sugan qaxo- kana mid ah qaxootiga oramada oo la hadashay idaacadda simba waxay sheegtay in ay dhibaato xoogan ay ku haysto duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay ku sugan yihiin iyadoona dad wax weydiisan karin maadaama uu dhib ku yahay afka soomaaliga iyagoo adeegsanaya afkooda oramada waxayna sheegtay dowladda soomaaliya iyo weliba shacabka soomaaliyeed ee ka dalbatay in la soo gargaaro loona fiyo gara- gargaar bini-aadnimo waxay sheegtay inay soo dhowdahay bisha barakeysan ee ramadaan ooy sheegtay inaysan haysan wax ay khatar daruuri ay ka dhigtaan iyadoona dhibaato xoogan ay ku haysato caasimada dalka
marka ummadii waa ummad miskiine oo dalkooda iyo dadkooda oo maaragtay meeshan u badnayn oo dalna haysanin oo dadna haysanin oo iska uun rafaadsan oo maarinta hebeloo wax ii tar aan haysanin waana wakti soo ah soo dhow waxay haystaa lama arko dadaa wallaahi saakada la joogo oo inaa wax la iska raraadiyo oo wax loo qaaraamo oo saas dabkooda ku shirtaan oo dabkooda iska dansan yihiin hooye wax alla wax ilaahay idiin sahlo oo nagu caawin kartiinaan iska dalbanaynaa sii wax alla waxa nagu tari kartiinaan iska dalbanaynaa inaad noogu tartiin wakti soomeed waa soonaa la joogaa deegaankii hataa haddaan noo awoodi kartiin hadda salkacaana la dhahoyaa meel aan u kacno meel ilaahay noo kasa ma oge meel aan u kacnoon hadda meel aksaarayna ma haysana ma garan waa dadkii dhulka la ilaahay dartiis hadda ka horna siiyeen toban sanaan degana haddana ka salkaca annaga dhulkeena waan u baahan nahay meel alla meel ilaahay idinka bihin wax ka raadsadayna dhehen awal iyagaana dadaali jiray oo maaragtay hadda waxay dhaheen maaragtay annaga dhulkii waan u baahan nahay maaragtay inaan ka kacdiin oo meel kala raadsatiin aan rabi laheen bay dheheen ha ha ha si fiican si fiican eh, waa- Eh, maalsiingero beleesoo lafatani raaka aanun jechu jiran nurlenba katikaanun qabnu lafan qabnu nama harkanu qabun qabnu waa rabbin tahin rabbii keenna qabna irraakaa oromoon lafatan irraakaa bakka dhibaatoo kadhaanuun jedhan dhageette rakkinasani jira soomallee duruugayani sooma kana wanni takka nuun harkaa qabna ammaan kana nuun ammaan kana nuu kennuu fedhan hin jirtu waa rabbi nuu kenne namni obboleessaa hanuu waa godhuu danda'u akka nuu godhuteen
si kastaba qaxootigan ayay dhibaato ba-an waxay ku haysataa duleedka iyo gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoona ka cabanayaan in ay dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haysato caasimada muqdisho ilaa haatan aan laga soo gaargelin gargaar oo in badan inta badan ay ka dalbadaan dowladda federaalk soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gobolada soomaaliya siiba caasimada muqdisho ay ka agdhow yihiin qaarkoodna ay ku sugan yihiin waxaana ay haatan dalbanayaan in la soo gaaro garargaar bini-aadinimo si ay noloshooda usii wataan waxa ay sheegeen in ay soo dhowdahay bisha barakeysan ay ramadaan aysan haysanna wax ay ka dhigtaan qatulduruuri ayna naftooda ay ku maareeyaan guud ahaan dhegeystayaal waxaa halkaasi ku dhan war wixii aad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed sooman ah maxamed deeqal feefar sameynaya cidda warka iyo guseego waxay dib uga daalacan karaan simba news nabadgelyo
اهلا وسهلا وسهلا warniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaay انا شليا امي shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي راديا دار haye وحنا مغلا سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ذا محبن يوم idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد وايه saca codkeeda laga ka saaweyninka Sasa Simba nakuja.
raadiyo simba waa idaacad islaamkii oo ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed